Kompass. Die Schweiz hat mehr als vier Sprachen.
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeeni somaali broadcast iyo waxa weye hadaha oo kale aad ka dhegeysataan radioga kanalka ee mawjadaha kala duwan ee sagaashan afar dhibic sagaal boqol iyo saddex dhibic afar sagaashan laba dhibic labo megahertis caalamka intiisa kale kanalka musiixa ayaa dhegeystayaal naga dhegeysanaysaan barnaamijkan waxaa idiin taminaya axmed tooyo dhegeystayaal qodobo dhowr ah oo wararka iyo arrimaha siyaasadda muusiga intaba ku saabsan ayaanu kusoo qaadanaynaa balse waxaanu ku daafuranaa codka macan ikhlaasiga ah ee fanaankii weynaa ee caanka ah ballada waaberi allah raxm muuse ismaaciil qalinle caashaqa dahab iyo doolar ayaa la yidhahda caashaqa aduba dahab iyo doolar baa heesta uu yidhahdo weeye ee dhegeystayaal ka bogasho wanaagsan dibna yaana ku araa inkastoo daraaga cashugu dugeeyayo ii dilaashay xabalku wadna dacaladiisiyo cidda diriisiyo sanbabada ku daadegay inkastoo daraaga cashugu dugeeyayo idilaashay xabadku wadna dacaladiisiyo xididada ladiisiyo sanbabada ku daadigi misna daayi hadalka misna daayi hadalka mar haddaana daynin damacuu ku qaadayo cashabaabu dahabiyo dularuu ku xiriyahay misna daayi hadalka misna daayi hadalka mar haddaana daynay damacuu ku qaadayo cashabaabu dahabiyo dularuu ku xiriyahay inayahayna kala dadabdadabdadabdadab dibna yaana ku ara inayahayna kala dadabdadabdadab dibna yaana ku ara dibna yaana ku ara dibna yaana ku ara dilayaanku arag dilayaanku arag arag dilayaanku arag
inayahayna kala dadab dibna ayaana ku arag fanaankii weynaa ee aad taqaaneen allah raxma muuse ismaaciil qalinle heestiisii inayahayna kala dadab buu lahaa caashiqa dahab iyo doolar ayaa layidhaha heeshta waxaa markaa ka dhegeysanayseen radio kanaalka mawjadaha kala duwan ee saashan fadhibe sagaal boqol saddex dhibe afar saashan laba dhibe labo megaartis aanu bal eegna qodobkaana wasiire ka tirsan xukuumadda federaalka ayaa booqday garoowe wasiire ka tirsan xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta waxaweye diyaarad duuca qumaatiga u kaca waxawe ku tegay magaalada baraawe ee caasimada maamulka koonfur galbeed soomaaliya si ay ugu kurgalaan xaaladda markaa ka jirta magaaladaasi wasiirada tegey magaalada baraawe waxaa markaa ka mid ah wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada haydaha iyo tacliinta sare cabdiraxmaan maxamed cabdulle jacbur wasiirka gaadiidka duulista hawada xukuumadda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi salaada mm, ah, omar iyo wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka soomaaliya xamse siciid xamse mm. wafdiga ayaa ka hormaray qaybo ka mida magaalada barhawe sida goobo ah, markaasi laga dhisayo iskuul ah, lagu baran doono farsamada gacanta garoonka diyaaradaha baraawe iyo xerada barakacayaasha oo markaasi ku taala magaalada baraawe Mm. kormarka kadib wasiirada ka socday xukuumadda federaalka ayaa kulamo la qaatay maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyaga oo markaasi waxweeye ka dhageystay warbixin ku saabsan baahida ka jirta degmada baraawe Mm. wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare soomaaliya cabdiraxmaan muuse maxamuud aan iraahdo cabdiraxmaan maxamuud cabdulle ayaa ballan qaaday in ay markaasi qaaban doonaan baahyaha ah, waxa weeye dhanka waxbarashada ee ka jira degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose Mm. maanta waxaan markaas kormeer ku tagnay magaalada baraawe ee caasimada maamulka koonfur galbeed si aanu markaas ugu kuurgalno buu yidhi baahida dhanka waxbarashada ee ka jirta baraawe baahiyaha ayaa markaa u kuurgalnay baraawe waxaana markaa u gudbi doonaa buu yidhi madaxda dalka sida madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre waxaana rajaynaynaa inaan markaasi waxaweye ka kaashan kaashan doono wasaaradda waxbarashada markaasi koonfur galbeed door muhiimana ay ka wada qaadan doonaan wax ka qabashada arrimahaasi la xiriira xagga waxbarashada iyo weliba dibudhiska garoonka aan idhaahdee hagaajinta iyo dhisidda horta leh ee degmada baraawe ee garoonka diyaaradaha iyadoo magaalada baraawe ay xusuus mudan tahay inay tahay magaalo madaxda gobolka aan idhaahde magaalo madaxda maamulka koonfur galbeed oo markaasi la isla gartay inkastoo maamulka weli uu ku shaqaynayo magaalada baydhabo qoyska paul uh, farmuso um, uh, farmusa oo difaacay soomaalida waxa weeye maalta mm. qoyska uh, waxa weeye maalmihii eh, qoyska maamulihii laga dilay dekeda boosaaso paul farmusa oo waraysi siiyey jariiradda independent ee kasoo baxda maalta ee jasiirada yar ee dhinaca ku haysta talyaaniga ayaa difaacay shacabka soomaalida iyaga oo markaasi ka digay qoraallo ay internetka ku baahiyeen cunsuriyiinta maalta oo lagu weeraray dadka soomaalida Mm. sara farmosa oo ah gabar ah, uu dhalay ah, bol farmosa Mm, ayaa sheegtay in ay yihiin soomaalidu dad wanaagsan sida uu ah, mar walba uu sheegi jiray aabbaheed intaan la dilin wuxuu mar walba noo sheegi jiray in tobankii qof ee soomaaliyaba uu arko sideed ka midii ay yihiin dad wanaagsan halka laga yaabo laba qof oo xun ay ku jiraan ayay tiri sara farmusa oo sheegtay in ay maalmihii lasoo dhaafi jireen cunsuriyiin ku nool dalka maalta oo faafinayay qoraallo ka dhan ah soomaalida dhegeystayaal ah, ma waxa weeye mm, magaca aabbahay in loo adeegsado falal cunsurinimo dadka soomaalida ana waa dad wanaagsan oo shaqaysta kuwooda x- xunna waxaa eh, la mid yihiin cunsuriyiinta aan halkan ku hayno ee maalto ayay tiri saara farmuusa oo markii ugu horreysay warbaahinta la hadlaysay iyadoo oo markaasi sheegtay in aabheed uu horeba u jeclaa dadka soomaalida Mm, taasna ay ahayd sababta uu markaasi gudahaba uga shaqaynayey Mm. maamulka puntland ayaa magacaabay golo wasiira oo cusub iyada oo markaasi waxaweye dowladaasi la dhammaystiray sida markaasi waxaweeye warbixin lasoo saara maanta lagu sheegay farmaajo ayaa la kulmay madaxweynaha soomaaliya weeye madaxda wadamada etoobiya mm, ee equatorial guinea koonfur africa mm, suudan jabuuti mm. kulanka ayaa ka dhacay magaalada adis ababa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta eh, shir ah, ah, d- kala duwan kula yeeshay magaalada adis ababa madaxda dalalka etoobiya jabuuti suudan equatorial guinea iyo koonfur africa Mm, isaga oo markaasi kala hadlayay eh, sare u qaadista xiriirka danaha ay wadaagaan soomaalida Mm. madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya mudane abiy axmed ayaa ka wada hadlay horumarinta xiriirka soomaalida iyo etoobiya dardargelinta isdhexgalka dhaqaale ee gobolka geeska afrika iyo iskaashiga dhinacyada ammaanka ee markaasi labada dal madaxweynaha dalka ah, oo aan waxaweye walaalaan nahay ee jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle ayaan kulan qada ah ku casuumay madaxweyne farmaajo iyo wafdigiisa Mm, waxayna labada madaxweyne ka wada hadleen ah, sidii loo sii adkayn lahaa xiriirka walaaltinimo ee labada dal dhanka dhankiisa madaxweyne farmaajo ayaa madaxweynaha jabuuti uga mahad celiyey hiilka walaaltinimo iyo garab istaaga joogtada ah ee dowladda iyo shacabka jabuuti u fideen walaalaha soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa kulan la yeeshay madaxweynaha suudaan mudane cumar xasan al bashiir ah xukuumaddiisa iyo shacabka uga mahad celiyey taageerada iyo milatariga ay taageer- taageerada iyo martigelinta ay u sameeyeen kumanaanka ardayda soomaaliyeed ah oo suudaan waxbarashada markaasi u jooga Mm. madaxweynaha ayaa sidoo kale shir eh, duceed eh, la yeeshay Mm. madaxweynaha dalka equatorial guinea mudane eh, tuatora owinga nuangeba isaga oo markaasi kala hadlayay sidii markaasi loo soo celin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal ah madaxweyne obiyan ayaa dhankiisa sheegay in ay soomaaliya abaal weyn uga hayaan taageeradii ay u fiidisay dalkiisa markii ay xornimada qaateen Ah, madaxweynaha farmaajo iyo madaxweynaha koonfur africa mudane mm, ah, sirial romoso ayaa iyana maxaweeye kulankooda ku lafaguray Mm, waxa weeye adkaynta xiriirka taariikhiga ee ka dhexeeya labada dal Ah, sidoo kale mudane eh, muddadii saddexda cisho ahayd uu adisababa ku sugnaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu la kulmay xogayaha guud ee qaramada midoobay eh, mudane antonia guteres eh, madaxweyne ku-xigeenka midooda yurub ahna u qaabilsanaha arrimaha dibadda iyo siyaasadda amniga marwo eh, fadrika magarini iyo weliba wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee qatar mudane mm, suldaan bin said al mureeqi Mm. dhegeystayaal wasiirka arrimaha dibadda oo markaasi waxa weeye kulankaasi ka qayb galay oo arrimahaasi ka hadlayay waxaa hadaladiisii ka mid ahaa Eh, maanta madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha eh, dowladda federaalka ee soomaaliya oo uga qayb gelaya magaalada addis ababa shirweynaha madaxeedka ee dalalka afrika sanadkii mar isugu yimaadaan shirkaasoo shalay bilowday madaxweynaha kasokow hadalkii uu ka jeediyey eh, shirkaas oo madaxda afrikaanka ee goobjoogga ahaa u jeediyey wuxuu sii waday eh, kulamadii uu la yeelanayey madaxda dalalka afrikaanka ah Eh, intuu yimidna wuxuu arkay madax badan ay ka mid yihiin kuwa dalalka afrikaanka ah eh, xogayaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa eh, madaxa siyaasadda ee arrimaha dibadda ee ee yurub iyo madax kaleeto maanta madaxweynuhu wuxuu la kulmay eh, shan madaxweyne madaxweynaha dalka equatorial guinea theodoro obiang madaxweynaha south africa sirial ramaphosa madaxweynaha suudaan cumar xasan albashiir Eh, madaxweynaha suudaan wuxuu madaxweyne farmaajo uga mahadnaqay taageerada joogtada ah ee suudaan ay la garab taagan tahay soomaaliya oo ay ugu horeyso ardada tirada badan oo jaamacadaha suudaan eh, wax ka barta Eh, marka iyo taageerada ay suudaan iyo walaalnimada ay la garab taagan tahay soomaaliya waxayna ka wada hadleen sidii xiriirkaas walaalnimo loo sii xoojin lahaa sidoo kale eh, madaxweynaha south africa wuxuu kala hadlay eh, xiriirka soomaaliya iyo south africa ka dhexeeya sidii loo sii xoojin lahaa madaxweynaha south africa gaar ahaan iyo madaxweynaha equatorial guinea labaduba waxay eh, tilmaameen sida ay soomaaliya ugu hayaan eh, abaal joogtaa iyada oo ay soomaaliya ay ahayd dalalkii ugu horreeyey ama u- ugu taageerada badnaa dalalkaas markay ama u dagaalamayeen eh, xorriyaddooda equatorial guinea oo kaleeto oo madaxweynahoodu uu u sheegay madaxweynaheenna inay soomaaliya ahayd dalkii ugu horreeyey ee aad u garab istaagay markay xorriyadda qaateen Eh, uuna dareemayey inuu soomaaliya aad ugu daymaysan yahay Eh, ugu dambaystii madaxweynuhu wuxuu la qadeeyey maanta oo ay muddo sheekaysteen madaxweynaha eh, dalka aan walaalaha nahay ee jabuuti ismaaciil cumar geelle oo ay ka wada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa eh, xiriirka walaalnimo eh, aad u dhow ee labada dal ka dhexeeya soomaaliya iyo jabuuti waa mahadsantihin
dhegeystayaalkaas waxaa kulankii maanta markaasi ka dhacay magaalada addis ababa oo markaa madaxweynuhu uu la yeeshay madax markaa kala duwan oo oo kuwa afrikaanka ah ee markaasi waxa weye ku shirsanaa magaalada addis ababa Mm. ha yeeshee kulanka ugu dambeyn waxa uu kusoo afjaray sida wasiirka arrimaha dibadda uu leeyahay madaxweynaha wadanka jabuuti mudane ismaaciil cumar geele Mm. ismaaciil cumar geele ayaa waxa uu guri weyn oo la yaab leh ku leeyahay magaalada addis ababa oo laftigeygu aan indhaheyga soo saaray isaga oo markaasi ka mid a madaxda sida wakhtiga badan ku qaata magaalada addis ababa marka ay shirarka ku yeelanayaan dhegeystayaal eh, eh, waxaa markaa idinku soo maqan codka macaana halaasiga fanaanadii weyneed ee allah raxma saade cali warsame ee markaa ka bogsho wanaagsan
Thank
fanaanadii weyneed ee markaasi layaabka laheyd allairaxma saade cali warsame ayaad dhegeystayaal dhegeysanayseen heesteedii cunaabi ee markaasi caanka ahayd weliba heestan waxay ku qaadaa video layaab leh oo markaasi laga qaaday sida aan filayo toddobaatamaadkii aan isleeyahay markaasi waa lix iyo todobaatankii meelaha ha yeeshe ee waxaweye si hobaala ma hobo oo ha yeeshee heestaasi waxay ahayd midda layaab kale oo ka mid ah heesaha farakutiriska ah ee laga haya muuqeedii beri beri samaadkii dhegeystayaal waxaan idiin kusoo deynaynaa codka macaan ee safwaan halac iyo ayaana gabar layiraa weeye wiil iyo gabar dhallinyaro ah ii gaar ah oo baa layidhaha waa heesaha dhowaan lasoo qaaday muusigeeda layaabka markaa la saaray heesuhu dambe miro wanaagsanna ma lahan oo waxa weeye sidii heesihii hore qaraamiga ahaa ee toddobaatankii siddeetankii la qaadi jiray ma ahan balse waanu iska dhegeysanaynaa ee dhegeystayaal heesta ayaanu idiin soo deynaynaa ee gaboogsho wanaagsan
ayaan booy biraye waxaan guulan hantiyey ootaan go'aan go'aan isla gaaranayay goor
siyo kalgacal wuxuu galan helaa markay labo guduboor isu gaar noqdaan
ayaan booy biraye waxaan guulan hantiyey ootaan go'aan go'aan isla gaaranayay goor
siyo kalgacal wuxuu galan helaa markay labo guduboor isu gaar noqdaan
gacantaydii dumarkaanido wagta ugu habboon kuma gaarayaan
garabkaygiyo ragga geesigo gidigoo dhammaan kuma gaarayaan
gacantaydii dumarkaanido wagta ugu habboon kuma gaarayaan
garabkaygiyo ragga geesigo gidigoo dhammaan kuma gaarayaan
anaa ku go'o kuma goyn kare gooniban adiga ku gacansadee gashaho go'ayaan garacaashaqo ii gaarahaw
Ana kugo kuma goyn kare gooni baan adiga ku gacansadee gasho hoosaf waay garaca shaqo ii gaarahaw
anaa ku kugo kuma goyn kare
gooni baan adiga ku gacansadee gasho go'ayaan garaca shaqo ii gaarahaw
ballantanakadede inta geejisaa gabdha laga xushaa bashaa guri laga tagaa sharaftana garadi qof abaalgalaa dadba loo gudaa gudaa axdi lala guraa
ballantanakadede inta geejisaa gabdha laga xushaa bashaa guri laga tagaa
sharaftana garadi qof abaalgalaa dadba loo gudaa gudaa axdi lala guraa
gaaridaydii kaasiraa ilo uma gabi kare adna guda xeerkaa
isigaygiyo adiga go'aan digaygoyahe ha ka bixin kartaa
garidaydi kasiraatilo uma gabi karee anaguda xeerka Ana ku kaco, kuma goyn karee. Kuniban adiga ku gacansadee ka shaqo, oo ayaan gacan shaqo ii gaar ahaan.
shaqo ii gaar ahaw
Ana ku kaco, kuma goyn karee.
gooni baan adiga ku gacansadee ka shaqo oo ayaan gacan shaqo ii gaar ahaan.
dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijkani waxaweye soomaali broadcasti oo markaasi waxaweye ka dhegeysaneysaan radioga kanadka ee mawjadaha kala duwan ee sagaashan dhibic sagaal boqol saddex dhibic afar sagashan laba dhibic labo megahertas caalamka intiisa kale kanadka ee bundesiha ayaa dhegeystayaal waxaweye naga dhegeysanaysaan waxaa markaa idinku soo maqan sakiyari alla quruxsana hees la yidhaa weeye heesaha dambe ka mid taha ee dhegeystayaal waxaweye ka bogasho wanaagsan qabasho iyo qofton toosana humanidu dhaqaaqoba dhigiidsama way qaadatee qoftu dhalada sana qorqornaa ilwahada qorab taagana saxdu qabasha iyo qofton toosana humanidu dhaqaaqoba dhigiidsama way qaadatee qoftu dhalada sana indhihii qabtaa la qushuucsana ka shaqaha iibtaa qiiraysana qadir baasimeeya tuqaniisana indhihii qabtaa la qushuucsana ka shaqaha iibtaa qiiraysana qadir baasimeeya tuqaniisana
alla quruxsana oo qaabsama inta qalanjad iyo qiimaysana allaqaaya iyo qalbi xarana oqol sameeya qosol fiicana alla quruxsana oo qaabsama inta qalanjad iyo qiimaysana allaqaaya iyo qalbi xarana oqol sameeya qosol fiicana umana haldhaa oo qadaf la'a khayrkeed daftii qurux dhaabsana qaybteed xishood ku qiyaasana anigaa qire qoftu fariidsana umana haldhaa oo qadaf la'a khayrkeed daftii qurux dhaabsana qaybteed xishood ku qiyaasana anigaa qire qoftu fariidsana xurmiyo qadarin qaabeen oga qarib iyo xumaanka qormaysana oqab weynid iyo qursiga nacba xurmiyo qadarin qaabeen oga qarib iyo xumaanka qormaysana oqab weynid iyo qursiga nacba
alla quruxsana oo qaabsama inta qalanjad iyo qiimaysana allaqaaya iyo qalbi xarana oqol sameeyo qosol fiicana alla quruxsana oo qaabsama inta qalanjad iyo qiimaysana allaqaaya iyo qalbi xarana oqol sameeyo qosol fiicana alla quruxsana oo qaabsama inta qalanjad iyo qiimaysana allaqaaya iyo qalbi xarana oqol sameeyo qosol fiicana
dhegeystayaal aad dhegeysanayseen heesta markaasi waxaweye alla quruxsanaa oo qaab fiicana inkastoo heestatani ay wanaagsan tahay muusig ahaan iyo qaabkeedaba ha yeeshe eh, waxa weeye waa hey iska soo daba laabanaysa sida heesaha dambaba aanu ku baranay oo markaasi macaanida markaasi mar walba aan dhammaystirinin maadaama heesihii hore aanu la qabsanay dhegeystayaal waxaan idiga ciyaaraynaa codka macaan fanaanadii weyneed ee soomaaliyeed ah, binti cumar ah, gacal heestiisii mm, mm, bixiso mm, ama badaxa oo labadaba waa la yidhahdaaye heestaas ayaanu dhegeystayaal idiga ciyaaraynaa ee ka bogsho wanaagsan
Thank you.
inaan nin damba bararto balaaya balaayada ha iga raacdo ayay leedahay waa fanaanadii weyneed ee markaasi aad taqaanin bintu cumar gacal alaalahay, eh, markaasi waxa weeye oo markaasi heesteedii eh, eh, waxa weeye balad xawo iyo ayaa la yidhaha heestan waxa ay ka mid ahayd fanaanada bintu cumar gacal huballadii waa beri fanaanadeenii weyneed eh, ee qaaliga ahayd waxay ku nooshahay magaalada muqdisho Mm. bintu cumar gacal waxay leedahay heese kale oo aad u fara badan oo markaasi wax weeye heese macaan wada ah inkastoo fanaaniintii hore ay yihiin ah, waxa weeye gabal dhacay ah, oo markaasi waxa weeye lasii eegayo Mm. wax yar baa ka nool ha yeeshee waxaan rajaynaynaa inay noo sii joogaan ah, inta ay markaasi nololi jirto Mm. dhegeystayaal ah, waxaan markaa ku guda jirnaa barnaamijkeenii waxaa idinka soo maqan raxmed ruusi iyo weliba cabdiwahaab cantar ee markaasi waxa weeye ka bogasho wanaagsan waa fanaaniinta cusub waxay qaadayaan hees hore oo markaa ku celisa
ballatanagabede itageejisa gabdhalada xushaa bashaa guri la degaa
sharaftana garadi qof abaalgala adbaloo gudaa gudaa maxdi lala guraa
ballatanagabede itageejisa gabdhalada xushaa bashaa guri la degaa
sharaftana garadi qof abaalgala adbaloo gudaa gudaa maxdi lala guraa
gaaridaydii kaasiraadilo uma gabi karee adna guda xeerka
wasigaygiyow adiga ah go'aan digagooyahe ha ka bixin kartaa
gaaridaydii kaasiraadilo uma gabi karee adna guda xeerka
wasigaygiyow adiga ah go'aan digagooyahe ha ka bixin kartaa
anaa ku go'o kuma goy karee gooni baan adiga ku gacansadee ka shaqo oo ayaan gacaan shaqo ii gaarahaw
Ana kugo kuma goyn kare gooni baan adiga ku gacansadee ka shaqo hoosaf waay garaca shaqo ii gaarahaw
anaa kugo uma goyn karee gooni baan adiga ku gacansadee ka shaqo oo ayaa caashaqo ii gaarahow
digagooyahe ha ka bixin kartaa
anaa ku go'o kuma goy kare kunibaan adiga ku gacansade ka shaqo oo ayaan ka caashaqo ii gaarahow
Ana kuga oo kuma goyn karee gooni baan adiga kuga halsadee gasho hoosaf waay garacaashaqo ii gaarahow
anaa kuga oo kuma goyn kare
gooni baan adiga kuga halsadee gasho oo ayaan garacaashaqo ii gaarahow
dhegeystayaal inta awgudubna heesta garaaca shaqa oo ii gaar ahaw oo safaan xala ciyaayaanna waxaa idinku soo maqan waraysi markaasi waxwey lala yeeshay fanaanada eh, binti cumar gacal gaar ahaan heesta markaasi lagooyo loo yaqaano ee markaa dhegeystayaal ka bogasho wanaagsan inkastoo qalbiyadii iyo niyaddii yani la xasuusanayay inta badan ay aad moodaysa inay xoog ayadaan nasakmeen haddana haddaan soo dhaweeyey sideetanna labadii ilaa sideetan saddexdiina ayadaan jeclahay istaas Een, dhammaadkii sideetan iyo laba- labadii ayay ahayd heestaasi hees walbo waxbuu adwaanka uga jeedaa laakiin heeskani qiso aniga ee binti ay igu dhacday ayay ahayd oo heeska lugooyaa la yidhaahdaa axdigeyna laba sannadood baa u yaqaano Een, heestaasi waxaa laga sameeyey aniga oo maxay haytoo shaqo yeeshay oo markaa ninkii aan isku wanaagsanayn intaanu imid shaqaan leeyahay dhahay wuu ifasaxaydaa sideedan ku sugayaa buu yidhi madaxtooyada aroos ahdaa laygu soo qoray fanaaniinadii weyna way joogeen meesha marka way adagtaasina anigu ku hormaro isma ilaa sideedan aan ballaansanayn Een, abwaan soomaaliyeed oo aabbahaya oo ayaan dhihi karo ayaa yarka anuu fikirayo maxaa kugu dhacay buu yidhi waxaan u sheegay inaan jacaylkaygii sideedan la balansanahay halkan fanaaniin iga waaweyn inay joogaanoo aniga durbada aan heesi karin waxaa joogay magool khadiijo cabdulaahi darays seenib xaaji cali baxsan faadimo cabdulaahi kaahin waxaa joogto kale faadimo cali jaamac nagaruuma adi fanaaniin iga waaweyn baa joogeen cali ismaaciil duniya Een, wiilasha waxaa jooga xasan aadan samatar een, maxamed axmed kulo ilaahay u naxariiste adii fanaaniin iga waaweyn maxamed yuusuf ayaa joogeen marka way adag tahay markaa markaas finka aan soo galay aniga aroos bayna ahayd sangub wuxuu sameeyey sangubaas waa aabbahay aniga finka aad buu iisoo garab qabtay Een, maxamed cabdulaahi ciise ayaa la yidhaahdaa sangub buu ku magac dheer yahay taasina dhib loo dhaabintay anaa ku tusaya inaad inay joogaan heestaan ku tusaya sidee ku dhacaysaadan an waa yaabay hees arooska ku saabsan ayuu ii saaray laxankii laailaay wuxuu yidhi binti waxay haysaa laba hees oo arooska ka hadlayo markaasaa bilaada aydaa furaysa barnaamijka cajiib bay ila noqotaa anigii anigii baa galay labadii heestaan qaaday waa heeskii haddaan bogsi garar kalaystaa markaa cisbaa aan qaaday waa soo baxay aniga sideedii oo labaatan laab waa soo baxay marka laba arrimood baa rabaa inaan si dul taagno laylay waa heestii laylay sidee odhanaysa heestaas kale tusaale ahaan heesta laxanka lagu saaray macnaha mirihi hadda ma xasuusan karaya laakiin laxankii baan xasuusan karayaa tosiyo igu wacan tawaaladae laylay labaanu cawalayn ku dheeraaye bayahay aad iyo aad aad iyo aad waa laxan aad u caana runtii oo aad u qiimo badan waa gartay kadibna arooska yaa lahaa markaas arooska waxaa lahaa dee kulley qolo madaxtooyada ah markaas oo madaxda dalka markaa jo- joogeen ayaa ay lahaayeen heeskii baan qaaday sideedii oo labaatan laabaan soo baxaanay gaaridaa laygu soo diray ninkii baa naar la joogaanoo aad la ballansa u soo ordisa caawda aanu soo cararaya bas albaabkii baan garaacay waa layga furay daaradii dadkii fadhiyey aabbihi baa marka wuxuu ii bixiyey udgoon anuu aad u cafiya limaan jeerna markaas udgoon baa timid daaradii oo dhan baa la faraaqiyey deersantii waan gartay inay bixi jiraan dadkii baan eegay baqofa ma joogin albaab markay tu yara eedadiis dhashay albaabka ku gargaraaxaysay kiibay moodayaan garaacay maalma ayadays fankuu furay ayuu yidhi albaabkiina gacantiisu u dhigay sidan maxay cilmaysaa iga leexa aan idhi wuu lahay gacantiis marka wax dhuubanna waan ahaa gacantiis hoosteedan ka baxay gudihii baan galay maaga soo bax buu ku yidhi gabadhii iyaduu ku leeya soo bixin baan ku yidhi hadda intaan ani inaan abaay macaan buu ku lahaa haddana muxuu ku leeyahay iga soo bax maa yasiir ma soconaysaan indhaa gabar soomaaliyeed baa aad tahay anna gabar soomaaliyeed baan ahay rag waa caadadood sidan abaayo meeshaada joog baan idhi sigii baan iga leexay markaa leexanayuu yidhi beri miiska saarnayd baan la soo buuday marka ani niinteyda caadi maaha hadduusan iga leexan cumar waxay badan tahaybo inaan ku dhifto warnacso waa shay cajiiba iga leexda soo baxay habeenkaa haddaa itiraado hadda bintey ma socotay gaarimaad qaadatay ma sheegi karayo iga soo dabacalasho shaatiga gacansaa u sito iga dabacaad baan ku idhi isaga marka waa beriyu deganaa ana xamaji baan deganaa ey xaafaddu waa soo daba eyaal waxaan ka necdahay malaani eygu u fuuriyey ma isagu u yaqaanaay eydan yaarna kala dooran buu yidhi isaga gadaashiisaan galay marka markaasaan ku idhi maxay hayto ani eygan waan ka baqanayaa si edaba hela soco iyo marka سأنا سد سد سعودية هذا كان معه ولا عندها مستقبل كبير ولا بابا هذا الكيس من بابا بيجي يابا حافظ لما كيس وقال إيه هو نجحنا إيه حافظ لما صوب حيمر دبوا صلاة كبروا صلاة برجع إذا كنت شعباني إيه حافظ لما يو إيه حافظ لما وعن قامة يقول كاتيلا أنكورتا برجع يجلس مكان جاري يقول بس كيف شيء أصلا أنا كذا هذا يحبها كذا هذا يباني خلاص waxaa ii sabab meeshii aan ka soo tegaysaday ahayd siday u shidnayd dadka aan ka soo tegsaday ii doonayeen iyo meeshaan siday noqotay baciiliga ayaa albaabkan ka xirta kaale adigu iseexi cumarow xaggaa gudo xaggaa gudo masawir asiga leeyaha sawir waan sii jeediyey sawirkiisa isaga sawirkiisa ah yacni ninkii ugu weyn jeclaabana wuu ahaa ninkaas welii waay hadda hadda idaadi muqdisho joogaa waxaan u dhalaa afar ilin hal wiilaa igaga nool saddexdii kale iga dhinteen wiilkiisa wuxuu leeyahay shan caruura ano ayay igu ahay alxamdulilah ayaan samaan kaanad ayaan bay carruurta tiraahdaa waqti baa lasoo maray isagana hadda idaacaddu ka shaqeeya raadi muqdisho nin kalena anugu maban shukaansan sheekadii soo socotay aroorkii ama indhayga kusoo jeedo ayaan waxaan tegey tiyaatarkii ana meelkaa u fadhiyo sidaa ayaa waxaan saragnaa bara maxamed fiido ninti maxaa ku helay buu yidhi xala waa soo carartee maxaan ku soo cararayr baro hee weligaan usmaane tan iga raacda meesha dadogaan lay maxaa kaa raacay inta kursi soo qaatay wuu yidhi adwaanintana waxaa aad bay uga qadarin jireen kursi buu soo qaatay badashiin buu noo keenay maxaa kaa raacay meesha arskaana ninkii naag la joog naag la jooga yaan darrada igu dhacda barro waan ooyaya markaan u sheegayo markaa laba sanaan saaxiibnahay isag buu yidhi soo qaata qalin iyo buuku heeskaan u sameeyey lagooyo la xanuusa haray annagoo heeskii isku toosinayna waxaa noo imaaday daawada cala masxaf heesku dhibi wallah hees cashiin waayo dhaha heeskan heeskii baan qaaday waan duubay isagaan u dhiibay nabaday ammaan islayna waan dhahay heeskan sidaasuu ku yimid marka waa gartay marka muxuu markaa kuu sheegay wax kugu yidhi arrintaadan waxay ku habboon tahay in laga sameeyo qiso hees in laga sameeyo haddii la bahdana mujadal camal iyadoo ah aan kaa ballan qaadayaa inaan sameeyo annaga sidii ku ballanna qabtii baaba dhacdayba halku ka bilaabaya iyo arrimahaas waa isleeyihiin kala tashada markaas haa wuxuu yidhi sheekan sidee u dhacday waxaan dhaa madaxtooyanka tegey waxaan tegey gurigiisii oo waxaan balsanayn sideedda sideedda markaan tegey baaladii oo dhan baa nalaga eglooya waa naga sheekeeyey heeska uu ii sameeya ka sanaa saaxiibtiin wuu ogyaha lagu sanaa saaxiibtiin axbibiinu labasan wahulaalaalan lubilaylaynayo laalaaba toosiyo laakiin hadduu galay laalaaba toosiyo laakiin hadduu galay wayagooyadayde haddaad lacda meel kale waluriga dhibaatee haddaad lagabicaa shaaqa gudorlibiqsawee haddaad haddaad damisa layrkii waa hawa ku lumisee haddaad haddaad laba codayso nafsidan labada darab kalaada la-aansa kugu idhi nafsidan labada darab kalaada la-aansa kugu idhi sidaan kugu laabo kacay baran bararan adigu labihool yaadhi adigana ha kaa xidho layaa hakuula moojenya hakuula moojenya arrintaani siriin dhigin lalalan kulamaani howlaha wafdabshidan la saaro layla dhigay hadday tahay wafdabshidan la saaro layla dhigay hadday tahay waladaad xusugaa yadadee mada kulaysay neefneefka dufankiiyo nufnuufkiisi igu yaal arrintaadii labano asoo lakamay dhicin labalaabka geeda warsow luqunta maad sudhan nafsigaa labada darab kalaada laasa kugu idhi nafsigaa labada darab kalaada la-aansa kugu idhi sidaan kugu laabo kacay taran tararan adigu ladahool yaadhi adigana ha kaa xidho layaa hakuula moojaya hakuula axbaar bayna tagta maalishii
dhegeystayaal intaa ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkeenii waxaana markaa qaybta dambe lagu wareysanayay fanaanadii weyneedda waxa weeye binta cumar gacale heestii lugooyo dhegeystayaal intaan dib kulmi doono waxaan kaga tegayaa sida ay nabadgelya iyo weliba heestaas ay markaasi fanaanaddu ka sheekaysay ee lugooyo ee markaa ka basho wanaagsan sigaan labada garab kalada Yeah.